بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة وقال أحمد لا يجوز وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابن درستويه والدليل على جوازه أن القرآن ورد به قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فاستثنى الغاوين من العباد واستثنى العباد من الغاوين وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa allumac fii usuuli alfiqhi gaar ahaan waxaan ku guda jirnay mukhasiskii mutasilka ahaa waxyaabii ku saabsanaa si gaara waxaan ku guda jirnay istathnihii alistihnaa meeshaan sheekh wuxuu ugu warramaa masalo aan wax badan hore usoo marnay oo ku saabsan ma bannaan tahay in wax ka badan inta hartay inta hartay wax ka badan in laga soo reebo mustathnaa minhuga ama istithnuhu inuu noqdo wax ka badan mustathnaa minhuga mase ma bannaana masaladuna horey dhowr mar noo soo martaan u maleynaa meeqo suuradaana ku jirtay afar suuradood suuradda koowaad waxay ahayd an yakuuna almustathnaa akthara min almustathnaa minhu suuradda cagsigeedaana waxay ahayd an yakuuna cagsigeeda tamaaman an yakuuna almustathnaa aqala min almustathnaa minhu suuradda saddexaad waxay ahayd an yakuuna almustathnaa akthara min nisfi lmustathnaa minhu suuradda afraad ugu dambeydana waxay ahayd an yakuuna almustathnaa nisfa almustathnaa minhu laba suuradoodoo marka inay bannaan tahay laysku laba suuradoodoo oo laysku waafaqsan yahay jirta mid ka midana laysku waafaqsan yahay inaysan bannaanayn afartan suuradood mid ka midana laysku waafaqsan yahay inay bannaanta suuradda ugu horreyda oo ah an yakuuna almustathnaa may midda ugu horreyda maxay ahayd akthara min nisfi lmustathnaa minhu ko an yakuuna almustathnaa midda koowaad suuradda koowaad afarta suuradood an yakuuna almustathnaa jamiica almustathnaa minhu dheh aha suuradda labaadna waxa waaye an yakuuna almustathnaa aqala min hee min almustathnaa minhu suuradda saddexaad an yakuuna almustathnaa akhara min nisfi almustathnaa minhu midda afraad ugu danbayda an yakuuna almustathnaa nisfa almustathnaa minhu hadda waa la fahma soo ma waa afartaas suuradood laba suuradood marka waxaa ku jirta afartan laisku waafaqsan yahay xukunkooda mid ka mida waxaa laisku waafaqsan yahay inay se bannaaneen mid ka midana waxaa laisku waafaqsan yahay inay bannaan tahay midda laisku waafaqsan yahay inay se bannaaneen waa suuradda u horreyda oo ah an yakuuna almustathnaa jamiica almustathnaa minhu waxaas ma bannaana maalan inuu yidhahdo qofku lahu calaya cashara ilaa cashara lahu calaya cashara ilaa cashara waxaas marka inta dambe cabad ayaa loo qaadanaa asalku waa maxay lahu calaya cashara tobankaa luqaaligu qora tobankaasaa lagu leeyahy ilaa casharada dambe waa ciyaar maxaa ilaa maxaa marka hore wax u qiratay haddiiba ad ilaa cashara leedaha haddana maxaa warku faa'iideeyey inaan istinahaas oo uso ansaxayn waa laisku waafaqsan yahay suurad suuradahan ka midana waxaa laisku waafaqsan yahay in istinahu e ou yahay ansax inuu yahay waa haddii mustatnahu ou noqdo aqala min nisfi lmustathnaa minhu lahu calaya cashara ilaa halaaa maalan arbaca wixii la mid a ayadana waa laisku waafaqsan yahay istnuhu markaan inuu yahay ansax labada suuradood laakiin oo soo hartay oo ah mustatnuhu inuu noqdo akthara min nisfi lmustathnaa minhu ama uu noqdo nisfa almustathnaa minhu labadaa suuradood waa laisku khilaafsan yahay istnuhu ma ansaxa mase ansax maaha ma ansaxa mase ansax maaha sheekhu marka meeshan wuxuu ku rajaxay haddii mustatnuhu uu noqdo akthar min nisfi lmustathnaa minhu inuu ansaxayo min nisfi lmustathnaa minhu hadduu noqdana waa maxay waa min baabi e owlaa marka hadalka sheekha la qabto inuu ansaxayo sheekhu rajaxay laakiin waa masale laysku hayo waa masale laysku hayo waa goormay laakiin markii khilaafkaas ou jiro waa idaa kaana alistihnaau e horaan usoo marray idaa kaana alistihnaau hadduu yahay min cadad laakiin haddii istitnuhu ou yahay min sifa hadduu yahay wax lamida ou yahay waa bannaan tahay in jamiica almustathnaa minhu ou noqdo anka iska dhaaf akar min almustathnaa minhu inuu noqdee jamiica almustathnaa minhu inuu noqdo anka waa bannaanta jamiica almustathnaa minhu waa iyadoo lagu yidhi oo kale acطi jamiica man fi lbeyti ama man fi lbeyti ila alaqniyaa tiri maalan acطi jamiica man fi lbeyti ila alaqniyaa fatabayana ana jamiica man fi lbeyti aqniyaa maxaa wax la siinaa markaas yaa wax la siinaa cid wax la siiyaa miyaa jirta istinihii maanta waa ansaxay maanta soo ma marka istinihii maanta waa ansaxay wixii lagu yidhi dhiib waa soo celisay wixii lagu yidhi dhiib waa soo celisay hadalkaada hadalka waa hadalka istinihii waa la tixgeliyey waa u ansaxay maxaa yeele wax u ansaxay waa maxay waaba jamiica almustanaa minhu yihin waxba ma harine wixii cadad maahana waa sifa soo maha waa sifa waxaa kaloo ka mid a cadadka aayadda shiiku yani sifada waxaa ka mid ah culamada qaar dhahaan aayadda shiiku ou deliishaday ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin ilaa man itabacaka min alghaawiin waxa lasoo reebay waa maxay waa wixii hawaayada ku dhacay soo maaha sifadaas wixii ku sifaysan sifatulhawaaya wixii ku sifaysan waa wixii lunsan waa waa wixii lunsan oo sifadaas ku sifaysan waa ilaa cadad lasoo reebo inta intaa laleeyaha ma jiraan waaya shiikhuse waxuu se u deliishaday aayaddan u deliishaday inay bannaan tahay akara min nisfi lmustathnaa minhu mustathnuhu inuu noqdo akar min nisfi lmustathnaa minhu akar min nisfi lmustathnaa minhu maxaa yeele wuxuu leeyahay ina cibaadii laysa laka calayhim sulqaan addoommada ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay addoommadayda shaydaanow wax xujo iyo awooda uma lihid inaad lumido iyo inay ku raacaan ilaa man itabacaka min alghaawiin maahane laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin addoommada marka ilaahay kuwa haawiinta ah iyo kuwa hanuunsan yaa badan labadooda yaa badan is leedihin addoommada haawiinta iyo kuwa muhtadiinta ah yaa badan haawiintaa badan muhtadiintaa badanna waa la yidhi haawiintaa badan markii la leeyahay waa markii addoommada loola jeedo jinniga iyo insiga jinniga iyo insiga haddaad ula jeedo yaa badan haawiintaa badan laakiin ina cibaadii haddii lasoo gudageliyo ama addoommada lasoo gudageliyo addoommada ilaahay oo dhan oo malaa'igtu ku jiraan malaa'igtu dhammaantood waa maxay iyadoon la kala reebin waa muhtadiin iyo saalixiin soo maha dhammaantood marka markii malaa'igta iyo saalixiinta jinniga iyo saalixiinta insiga la isku daro iyo haawiinta jinniga iyo insiga yaa badan waxaa badanaysa ee saalixiintaa badan ee markaas se malaa'igtaa ku jira markaas saalixiintaa badanaysa marka waa la isku hayaay ma saalixiintaa markaas teel labada shay waa la isku hayaa marka wuxuu leeyahay saa rabtaba yeel waxaan kuu hayaa iyadoo haawiintii wax laga soo reebay waxaan kaloo kuu hayaa iyadoo cibaadii iyo addoommadii ilaahay wax laga soo reebay oo haawiinta laga soo reebay labada waa kuu hayaa kaa doonto marka waa badan yahay aduu dheh kaa doonto waa badan yahay dheh mar walbaba waxaa meeshan ka dhalanaysa midkii badnaa mid yar inuu mustathna noqdo mararka qaar yacni mid badan inuu mustathna noqdo la mustathnaa minhuguna uu noqdo ki wixii yaraa baaqiguna uu noqdo wixii yaraa mustathnaa minhuga ay yaraadaan marka waa ka dhalanay an yakuuna almustathnaa akara min nisfi lmustathnaa minhu waa ka laazimaya mar walba labada aayadoo isu geeyey labada ayadood markii la isku daro waayahay sheikhu marka wuxuu yidhi wayjuus waxaa bannaan an yustathnaa alakaru akarka in laga reebo min al min aljumlati jumlada laga soo reebo waqaale axmed wuxuu yidhi laa yajuusu ma banaana wahuwa qowl alqaadi abi bakr alashcari qowlkan yani axmed wabnu durus durustaweyh iyo qowlkii ibnu durustaweyhi wuxuu waafaqsan yahay qowlka axmed oo aynuusa banaanayn an yakuuna almustathnaa akara min almustathnaa minhu wadaliilu calaa jawaasihi wixii annagu aan sheegna ah oo ah inay bannaan tahay in lasoo reebo alakar min almustathnaa minhuna waxaa u daliila ana alqur'aana warada bihi qur-aanka kusoo aroora qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alqaawiin uma qaala fabicizatika lauqwiyannahum ajmaciin waa addoommadii soo maha ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin markii hore aayaddii hore ilaa man itabacaka min alghaawiin mustathnuhu waa maxay man itabacaka oo he min alhe haawiin waxa la soo reebay waa maxay waa haawiintii soo maha waayahay haddii marka aad tidhahdo haawiinta waxaa badan haddii la yidhaahdo waxaa badan qaawintaa badan hadalka shiku waa isku toosan yahay markaan soo ma qaawintaa badan haddii la yidhahdo hadalka shiku ayadda hore istidlaalka u deliishada waa toosan yahy oo mustanihiya wuxuu noqonaa aaree min almustathna minhu haddaad tidhahdo marka qaawinta waa laga badan yahi oo addoommadaa badanna aayaddaanu kuu keenay uma qaala fabicizatika lauqwiyannahum ajmaciin qaawintiya muthnaa minhu ah soo ma ilaa cibaadaka minhum almukhlasiina addoommadaada mukhlasiinta maahan haddaad tidhaahdo inta malaa'igta ku darsato cibaadada aad tidhaahdo addoommada waxaa badan addoommadaa badan saalixiinta haddaad tidhahdana oo qaawintaa yarna maanta waxa lasoo reebay waa maxay oo mustanaha ah waa cibaadii soo maha waa cibaadii waa mustanihiya wuxuu haddana yahay aaree min almustanaa minhu faاstana alqaawina min alcibaadi u ilahay ka soo reebay wastana alcibaada min alqaawin waayuhumaa kaana aar taa doonta ka dhig aarka adigu waayuhumaa kaana aar faqad istanaahu alla waa ka soo reebay min alaakhari kan kalu ka soo reeba inaas waa la fahma soo maha meesha aayadahan labada aayadood waa ku caddahay in shaygii badnaa shaygii yaraa mustanuhu inuu yahay aar he min almustanaa minhu markii labada ayadood la isku geeyo waa laka laazimaysaa laakiin waxaa sheega ictiraadka sheikha lagu soo aroorinaa waa maxay oo waxa lagu soo arooriy ugu culus waa waxaanu inaysa ahayn istinaaun e min cadadin inaysa ahayn yihiin istinaaun min sifa waliana alistinaaa macnan yuujibu takhsiisa lafdi alcaam wuxuu rabaa sheiku inuu kuu daliiliyo oo daliil kugu keeno iyo xujo inay bannaan tahay in istinuhu uu noqdo iyo mustanuhu uu noqdo akar min almustanaa minhu wuxuu yidhi oon loo shardinayn inuu ka yaraado wuxuu yidhi waliana alistinaaa macnan waayo yuujibu takhsiisa lafdi alcaami lafdiga caamka inuu takhsiisiyo macno waajibinayo waaye fajaaza waxaa bannaanaaday fi lqaliiliya walkaiir istinuhu wuxuu ku bannaan yahay iyo takhsiiskaasu fi lqaliiliya walkaiir markii istinuhu uu yahay xamlan xambaarid lagu xambaarayo may waa kale ka takhsiisi bidaliili munfasil sida daliilka munfasilkaaba marka wax lagu khasisaayo aan loo fiirinaynin waxa uu soo reebaayo daliilka munfasilkaa wixii lagu khasiso suurtagal maahanayn saan soo marnaba in wixii wax yarba ka haraan sida loo khasisayo in wax yar ka haraan suurtagal maahanayn kana waa sidii oo kale faslun idaa tacaqaba alistinaau jumalan cuطifa bacduhaa calaa bacdin warajaca dalika ila ljamiic rajaca dalika ila ljamiic wdalika midlu qowlihi caza wajala waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaaءa fajliduuhum tamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hum اlfaasiquun ila aladiina taabuu waayahay meesha sheikhu wuxuu ugu warramay masale kale oo ah istinihii ayaa wuxuu ka dabamaray jumlooyin fara badan oo qaarkeed qaarka kale lagu cadfo laysku cadfo waaw iyo wax lamida layskula cadfo waxaa istinihii ka daba yimid waxaas waxa laga soo reebaahu ma jumlada jumlooyinka u xigtaa istinaha mase jumlooyinkii isku cadfanaa oo idil istinahanu waa u dhahan yahay masalada waa la fahma soo ma sheekhu wuxuu rajahay dhammaan inuu u dhahan yahay dhammaan inuu u dhahan yahay istinuhu jumlooyinka la isku soo cadfo oo dhan haddii qaar ka mida aan la ogaanin daliil aan daliil caddaynin inuusa u dhahnayn haddaan wax daliila loo helin qaar ka mid a inuusa u dhahnayn dhammaan waa u dhahan yahay dhammaan waa u dhahan yahay culamada qaarna waxay dhaheen uma dhahna midda u dambayda mooye jumlada u dambayda u dhahan yahay isifnuhu waxa waxaa laga soo reebay oo jumlada u dambayda qaarna waxay dhaheen waa laga tawaqufaa ilaa daliil laga ogaado sheikh hadalkiisa iyo tawaqufkan waxa udhexeeya waa maxay laakiin oo farqiya sheikh hadalkiisa waxa waaye saasaad ku xakumee tawaquf ma jiro saasaad ku xakumee inay u wada dhahan yihiin haddii daliil maalin maalmaha kamid a uu kusoo cadaadana wixii daliilka uu sheego ayaad ku dhaqmee oo ah jublooyinkan inaan sinuhu wada dhahnayn oo kale maalan isagaana gadaal ka sheegi doona sheeku intaas waa la fahma soo ma faslun uu yidhi idaa tacaqaba alistinaau haddii isnuhu uu ka daba dhaco uu cirbiyo jumalan oo cuطifa bacduhaa calaa bacdin jumlooyin la isku cadfo rajaca daalika isnuhu waxau u laabanaa ila aljamiici u laabanaa jumlooyinka oo dhan wadalika midlu qowlihi tacaala oo kale waladiina yarmuuna almuxsanaati gabdhaha muxsanaadka kuwa gamaayo qadfaaya uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadaa markhaati weligood ha ka aqbalinina kuwaas wa ulaa'ika hum lfaasiquun kuwaasuna waa faasiqiin ila aladiina taabuu ila aladiina taabuu haggee loo celaa ma waxaa leeyahay wa ulaaika hum alfaasiquuna loo celinaya ila aladiina taabuu miyaan leenahay oo ma waxaan leenahay markaan saas nidhaahno waxaa noo baaqiyo wax istinaha u isa gelin ogaa walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada waa sidii u taaganta weligiis markhaatigiisa la aqbali maa mar hadduuba qadfi ku dhaco qofku qadaf qof muslin hadduu qadfiyo walaa taqbaluu lahu shahaada lahum shahaadatan abadan ha tooba keenina mise tooba keenina haddaada ila aladiina taabuu aada dhihin waa loo celinaa ee walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan marka dad tira ulaaika hum alfaasiquun ila aladiina taabuu ila aladiina taabuu horta inay soo gudagelayso waa war male oo qofka haddii uu fisqi ka tooba keeno uusan faasiq noqonaynin oo magacii faasiqa uu ka tegaayo markuu tooba keeno war male laakiin markhaatigiisa ma la aqbala hadduu tooba keeno mase la aqbali maayo culamada qaar waxay dhaheen waa la aqbalaa culamada qaarna waxay dhaheen ma la aqbalaayo maxay ku kala dhisan yihiin labada qowl istinahan yaa loo celinaa ma jumlada jumlooyinka u dambaydaa loo celinaa mase jumlooyinka dhammaa loo celinaa waa haddii la yidhaha jumlada jumlooyinka u dambaydaa loo celinaa ma la aqbalaa marti markhaatiga qofkaas ma la aqbalaayo haddii kulli loo celishana waa la aqbalaa yacni walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan ila aladiina taabuu mooye saasay noqe wa qaala asxaabu abi xaniifa raimahum raximahu llah yarjicu ilaa maa yaliihi isunuhu waxa u laabanaa waxa asaga la xidhiidha oo aayaddu waa jumlada jumladaasi waulaaika hum alfaasiquuna waqaala alqaadi abi bakr yutawaqafu fiihi walaa yuraddu ilaa shayin minhumaa ilaa bidaliilin waa laga tawaqufa hawle shay ashyaadan ka mida kan xiga iyo kan ka horeeya mid ka mida si gaar ugu celi maydid ilaa daliil laga helo maxaa yeele wuxuu leeyahay ixtimaala ku jira kan kale kan soke oo xiga keligiis in loo celinaayo kan ku xiga inuu laleeyahay iyo in kale ixtimaala ku jira wadaliilu calaa maa qulnaahu wixii aan nirina waxaa u daliil ah oo ah jumlooyinka dhan inuu laabanaayo huwa ana alistinaaa kashardi fi fi taqsiis huwa ana alistinaaa istinuhu inuu yahay kashardi fi taqsiis shardigoo kale uu kala mid yahay taqsiiska ee khasisidda uma shardu yarjicu ila aljamiici waxaa ka horreeya jumlooyinka horey o dham u laabtaa kamaa idaa qaala qofka hadduu yidhaahdo imra'atii qaaliqun wa cabiidii xurun wa maalii sadaqatun ninkaan waa iska baxshay wuxuu hayay o dhan islaamihii waa furay islaantii waa iska furay addoommadii waa iska xoreeyey xoolihiina waaba sadaqaysta in shaa allahu tacaalaa hadduu yidhaahdo oo shardi uu ku xidho in shaa allahu tacaalaa shardigaas xaggee loo celinaa ma dhammaana loo celina mase qaybta dambayda loo celinaa dhammaana loo celinaa dhammaana loo celinaa saasoo kalena wuxuu leeyahay isna isnuhuna waa la mid waa in haddii istitna gadaal ka yimaado jumlooyin fara badan ay ka horreeyaan jumlooyinka o dhan loo celiyo istitnaa maalan qofku hadday tidhahdoo kale haddii la yidhaahdo uqtulu lyahuuda wاlmushrikiina wاnnasaara ilaa man adda aljizyata aa la yidhi ilaa man addaa aljizyata uqtulu almushrikiina wاlyahuuda wاnnasaara ilaa man adda aljizyata hadalkaas maxaa laga fahmaa jizyada yaa laga qaadaa ma qaar ka mida laga qaadaa mase dhammaantood dhammaantooda macnaheedu hadalku wuxuu dhahanyaa kulligood hadlalaayo mid wixii uun jizye bixiya mooye jumlooyinka dhan waa soo gudagelaya waaya faslun wain dala daliilu calaa annahu laa yajuusu rujuucuhu ilaa jumlatin min aljumali اlmadkuura kama kama fi aayati اlqadfi faina adaliila dala calaa annahu laa yajuusu an yarjica alistinaau fiiha ila alxaddi rajaca ilaa maa baqiya min aljumal waaya istinihii jumlooyin badan ka daba maray waxaa la ogaaday jumlooyinkaas qaar ka mid aha daliil lagu ogaaday inuusa isnuhu u laabanayn maxaa la sameynaa qaarkaas uusa u laabanayn loo celi maayo intii soo hartay ma loo celinaa mase waxa leeyahy qaar ka mid hadduu u laaba waayo inta kalena haliska dhaaf intii soo hartaa loo celinaa sida aayatulqadfiga hadda aan soo marraba ku jirta waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina juml amaaniina jalda ayay ka bilaabane waxaa ka bilaabanaya jumlooyinka halkaas ka bilaabanayaan fajliduuhum garaaca amaaniina jalda ku dhufta walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun waa meeqa jumlo waa saddex jumlo ila aladiina taabuu mid waxaa jirta laysku waafaqsan yahay inaan loo celinaynin waa fajliduuhum amaaniina jalda loo celi maayo la dhihi maayo fajliduuhum amaaniina jalda ila aladiina taabuu ma la dhahayo oo kii qadafka sameeyey markii fagaaraha lasoo istaago aduu yidhahdo tubtu ila allahi min alqadf mar dambaan u laabmaayo ilahayna haga cafiyo wixii hore maxaa la leeyahay xadkii ma laga cafinaa maya xadka dadaa iskale xuquuq dad waay mogta qofaad cirdigiisii ku ad ku xadgudubta marka waa in adna korkaada laga gooyo waa waa xad ilaahay marka isnaha loo celi maa tooba keen ama ha tooba keenin xadku waa korkaada intaas waa la fahma soo ma taas marka waa laga saaraa taas markii laga saaro inta kalena waa u dhahan yahay isnuhu macnuhu waa saas faslun wain dalla daliilu calaa annahu laa yajuusu inuusan bannaanayn rujuucuhu ay rujuucu istinaa ilaa jumlatin jumlo oo min aljumli اlmadkuurati jumlooyinka lasoo sheegay ka mid a kama fii aayati اlqadfiba faina daliila dalla wuxuu ku tusay calaa annahu laa yajuusu inuusan bannaanayn an yarjica alistinaau istnuhu inuu laabto fiihaa aayadda ila alxaddi inuu u laabto rajaca wuxuu u laabanaa markaas istnuhu ilaa maa baqiya min aljumal wixii soo haray oo jumlooyinka ah wakada idaa tacaqaba alistinaau jumlatan waaxida saatan waxaa la mid ah haddii istnuhu ou cirbiyo ka daba maro jumlo keligeed ah wadala daliilu calaa annahu laa yajuusu rujuucuhu ilaa bacdiha ka qowlihi caza wajalla wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna fainahu qad dala daliilu calaa ana alistinaaa laa yajuusu rujuucuhu ila asigaari walmajaaniyiin rajaca ilaa maa baqiya min aljumlati lianna tarka ahaahiri fii maa qaama calayhi addaliilu laa yujibu tarkahu fii maa lam yaqum calayhi addaliil waaya waxaan soo ogaanay haddii jumlooyin badan oo ka daba maro istinuhu jumlooyinka dhan in loo celinaayo istinaha loo celinaayo haddii laakiin aan daliil ku ogaano jumlooyinka qaar ka mida inaan istinuhu u laabanaynin maxaan samaynaynaa qaarkaas oo aan ogaanay inaan loo celinaynin u celi mayno laakiin intii soo hartay oo jumlooyinka ka mida waa u celinaynaa awel jumlooyin badan oo istinaahu ka dambeeyaan joognay waxaa laga yaaba mararka qaar in la helo hal hadal ama hal jumlo oo istinuhu uu ka dambeeyo lana ogaaday oo daliil lagu ogaaday in istinuhu u laabanayo qaar waxaa jumladaas soo gudagalaa ka mid ah jumladaas waxaa soo gudagalaa qaar ka mid a inuu u laabanayo istinuhu maxaan samaynaynaa iyadana iyadana waa sidoo kale qaarka u laabanaana waa u celinaynaa qaarkuus u laabanayna u celi mayno qaarka isnuhu u dhahanyana waa u celinayna qaarkuus u laaban u celi mayno sida aayaddan qur-aanka oo kale wain dallaqtumuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida maxaa ku xiga fanisu maa faradtum ilaa an yacfuuna alle haddaad islaamihii aada furtaan aada qabteen intaadnaan taaban ka hor oo aadnaan jimaac iyo galmood aadnaan ugu tegin walxaal qad faradtum lahunna fariidan aada farad yeesheenood meherka loo magacaabay ay fa nisfu maa faradtum ay fa calaykum nisfu maa faradtuma idinku waajib ah meherkii aada magacawdeen bar ka mid a ayaa idinku waajiba ilaa an yacfuuna inay iska kiin cafiyaan dumarku mooye oo idin yidhaahdaan adinkaaba dhib idin haystaa hoo taklifo kala galay oo niya jabay iyo wax lamid ahe waa cafis meherkii inaydin ahaan mahane meherkii wixii haafkii aan kula hanke haafkan kugula hanke waa kuga cafiyay in gabadhu ku tiraa mooye ilaa an yacfuuna dumarku inay cafiyaan mooye oy meherkii barkiisa iska cafiyaan mooye waaya ilaa an yacfuuna waxa wax afikar ayay yihiin gabdhaha gabdhaha aan wax afikarin soo ma jiraan oo cafiskooda ausan muctabar ahayn ninaa waxaa lagu xidhay gabar saddex jire ama afar jira masuguma xihantaa isleediin ayadoo cawada dhalatay ku xirmay waa yahay waa lagu xidhay laakiin waxa waaye waa waa in xuquuqda la ilaaliyo un xuquuqda la ilaaliyo iyadoon gaarin isticmaal aan la isticmaalin wa wailaa haddii saasu dhacdo waxaa suurtagala in qofkaan diyadii lagu yeeshaba haddii qofka wax gaaraan diyadaa lagu yeelana caafimaadka wixii taga ama nafta tagta ma lagu yeelaa mase lagu yeelan maayo waa lagu yeelaa iyadoon isticmaal gaarin haddii u tago waaya taas waa baab kale oo fiqi ku saabsan laakiin mawduuc annaga aan usoo laabanno canugiibtii waa yarta ninaa guursaday waa lagu xidhay isagoonba aragba oo iska fura aye maxaa la sameynaa hadday tiraa gabadhaas ka warran middaas yar tahay saddex jir waaye afar jir waaye aabba waxay tihi ninkii ifuray waa u cafiyey meherkii ninkii ifuray aabba meherka waa u cafiyey ma laga yeelaa ansaxba maa hadalkeedu muctabarba maa mogta ansax maa waxaa la mid a waa gabar madaxala oo dhimana waxaa lagu xidhay nin waaye mase kuma xidhantaa iyadoona isleedii waa ku xidhantaa waa soo u tegin uu furay iyadana hadalkeedu muctibaaru leeyahy ictibaar male cafiskeedu ictibaar male see beeceeda ishraaeeda iyo waxaasuba ictibaar male sida canug ilmaha oo kalea mar kuwaas waa laga soo reebaa cafis ma laha cafis ma laha cafis ma laha marka jumlooyin la isku cadfana marka ilaa an yacfuuna waxay u dhahan tahay dalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida dadkaas dumarkaas la furay waxaan dumar la furayn miyaa meeshaan lagu sheegay dumarkaas la furay ayaa isnahanu ka dambeeya waa hal jumlo wax iyo hal shay wax ka wada warramaya waxaana daliilku lagu ogaaday isnahan inaan loo celinaynin waxyaabaha dadka soo gudagelaa hadalkan iyo damiirka hunna ah dadka soo gudagelaa oo dumarka ah inaan kulligood loo wada celin karin istinahaana daliil lagu ogaaday maxaan samaynaynaa markaas kuwii aan ogaanay oo daliil ku ogaanay inaan loo celi karin loo celi maayo oo waxaa laleeyahay gabadha yarta iyo midda maj majnuunada ah waxba ma cafi kartaa laleeyahay kuwaas ma cafi karaan kuwaas kuma jiraan saasaa laleeyahay kuwii aan marka aan daliil loo helin in laga soo istinahu uusa u laabanayna waa loo celinaa istinaha oo ah hadday gabadhu ay intaas ahayn oo ay tahay gabarh baaliqada oo caqli leh hadday tahay oo ay cafido aabbeed ma dhihi karo maxaa u cafisay intaas waa la fahma soo ma aabbeed ma dhihi karo maxaa u cafisay ilaahay wuxuu yidhi ilaa an yacfuuna yidhi soo ma waayahay wakadaa saas oo kale waxaa ah oo haddii sifnuhu la ogaado wax ka mida wixii ka horreeyey inuusa u laabanayn aan loo celinayn wixii soo harana loo celinaayo ida tacaqaba اlistinaaءu jumlata waaxidatan hal jumla hadduu ka daba maro wadala daliilu calaa annahu laa yajuusu rujuucuhu daliilna ku tuso inaysa bannaanayn istinaha rujuuciisa ilaa bacdiha ka qowlihi caza wajala wain طalaqtumuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna fainahu qad dala daliilu daliil ayaa wuxuuna tusay calaa ana alistinaءa laa yajuusu rujuucuhu ila asigaari wاlmajaaniin marka maxaa leey wadala daliilu calى annahu laa yajuusu rujuucuhu ilaa bacdiha rajaca wax u laabana halkaasu celi ilaa maa baqiya wixii haray oo min aljumlati jumlada ka mid a lianna tarka daahiri fi ma qaama calayhi addaliilu laa yuujibu tarkahu fi ma lam yaqum calayhi addaliil intaan dambe waa la fahma soo ma waxaa laga yaaba dadka qaar inay isdhahaan haddii jumladii qaar ka mid ah la ogaadaba isnahan inuusa u laabanaynin inta soo hartana ma saasoo kale la dhaho u laaba u maayo la dhaho oo isnihiiba la macno tiro marka wuxuu leeyahay daahirkii ahaa ilaa an yacfuuna oo ah dadka dham inuu u laabanayo wixii hore loo soo sheegay dumarka dhan inuu u laabanayo ahaa daahirkii qaar ka mida waxaan ku ogaanay daliilan waxaan ku ogaanay in laga weecanayo oo daahirka laga jeesanayo daahirkii marka qaybtii aanaan daliil ku ogaanin in laga leexanayo ma ka leexanaynaa mase waa ku taagnaanaynaa waa ku taagnaanaynaa qaybtii daliilka aan u helnay oo daahirka ka mida in laga leexdo ka leexashada laga leexdana ma waajibinayso qaybtii aan daahir aanaan daliil u helin oo daahirka ah leexasho laga leexdo ma waajibinayso hadalku waa saas waayahay lianna maxaa yeelay tarka daahiri daahirka tegitaankiisa fii maa qaama fii maa shaygii dhexdiisa qaama calayhi addaliilu daliilku uu ku dulqumay daahirka in laga tagahay laa yuujibu ma waajibinayso tarkahu daahirka tegitaankiisa fii maa lam yaqum calayhi addaliilu shay aan daliilku qumin intaas waa la fahma soo maa calaa kullin jumlooyin fara badan ama hal jumlo haddii istitnaa uu ka daba maro lana ogaado daliil lagu ogaado waxyaabaha ka horreeya wax ka mida istitnuhu inuusa u laabanaynin maxaan samaynaynaa wixii aan daliilka ku ogaanay waa ka saaraynaa istitnaha wixii aanaan daliil u hayna maxaan samaynaynaa istitnaha waa u celaynaynaa ama jumlooyinka dhan ha ahaadeen ama hal jumlo ha ahaadeen wallaahu subxaanahu wa tacaala aclaa waaclamu billaahi altawfiiq